barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah koob iyo tobanka bisha abril ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyaga oo guryahooda jooga idinla socodsiinaya sababo la xidhiira cudurka coronavirus anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aan barnaamijka idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno wacyigelin ku saabsan ka hortagga iyo yaraynta faafista cudurka coronavirus waa xanuun guud ahaan bulshadii hadda aad ugu faafayo caalamka waana xanuun faafidiisu ay aad u badan tahay waxaa muhiima marka hore dadku horta inay fahmaan xanuunkan siyaabaha uu ku faafi karayo waxyaabaha keeni karaya waxyaabaha sahli karaya bulshada dhexdeeda inu ku faafo
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
tirada dadka u dhintay cudurka covid sagaaliyotoban dunida oo dhan ayaa kor u dhaaftay boqol kun oo qof sida ay ku warramayso jaamacadda johns hopkins ee maraykanka taasi oo sheegtay in tirada dadka uu cudurkani helay ay haatan kor u dhaaftay hal milyan iyo toddoba boqol oo qof wakaaladda wararka a p ayaa ku warramaysa in sida ay haatan ku socoto maraykanku uu dhaafi doono tirada dadka cudurkani ugu dhintay dalka talyaaniga oo ilaa haatan ah dalka diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee cudurka covid ugu geeriyooday dalkaasi tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa uu dilay cudurka coronavirus ee dunida oo dhan ayaa la aaminsan yahay in intaasi aad uga badan tahay maxaa yeelay qalabka lagu ogaado cudurka covid oo xadidan iyo weliba iyadoo dowladaha qaar ay qarinayaan xaqiiqda dhabta ah ee cudurka coronavirus gobolka new york oo ah gobolka ugu daran ee dalka maraykanka ee xudunta u ah covid ayaa saraakiishu waxa ay sheegayaan inay hoos u dhacayso tirada dadka u baahan qaybta xanaanada degdega ah ee cisbitaalada iyo weliba dadka tegaya cisbitaalada markii ugu horeysay ilaa bartamihii bishii maaj qof ayaa jimcihii la dhigay cisbitaalada gobolkaasi taasi oo ah tiro aad uga yar kun qof oo maalintii gobolkaasi cisbitaalada la geen jiray gobolka new york ayaa sidoo kale soo wariyey in in ka badan kalabar siddeed iyo tobanka kun ee qof ee cudurka coronavirus oo ku dilay dalka maraykanka ay yihiin dad reer new york ah waxaana goobaha kale ee cudurkani uu aadka u saameeyey ka mid a gobolka louisiana magaalada detroit iyo sidoo kale magaaladan washington d c dalalka kale ee yurub ee cudurkani aadka u saameeyey sida sbain iyo talyaaniga ayaa la sheegayaa in tirada dhimashadu ay hoos u dhacayso iyadoo dalka sbain ay soo warinayso ilaa lix boqol iyo shan dhimasho cusub ah oo ah tiradii ugu yarayd muddo laba toddobaad ah waxaana tirada guud ee dadka dalkaasi ku dhintay ay haatan ku dhowdahay siddeed iyo toban kun oo qof talyaaniga ayaa soo wariyey ilaa shan boqol iyo toddobaatan dhimasho hor leh taasi oo tirada guud ka dhigaysa ilaa siddeed iyo toban kun iyo siddeed boqol oo qof oo dalkaasi cudurka covid sagaaliyo toban ugu geeriyooday iyadoo maalinta beri ee axadda ah ay tahay munaasabadda iistarka loo yaqaano ayaa madaxda dowladda iyo khubarada caafimaadka ee maraykanku waxay ka digayaan in dadku ay ku kulmaan kiniisadaha ama ay khafiifiyaan tallaabooyinka xadidaadda ah ee lagu soo rogay si loo xakameeyo cudurka coronavirus inuu ku sii baaho maraykanka in ka badan boqolkiiba sagaashan guud ahaan maraykanka waxaa lagu soo rogay amara inay dadku guryahooda joogaan waxaana munaasabadda ay barakaystaan masiixiyiinta ee iistarka ay noqonaysaa mid dhanka internetka si toos ah looga daawado halkii ay dadku ku kulmi lahaayeen goobaha cibaadada sida kiniisadaha kiniisado badan ayaa xirnaa maalintii shalay ee jimcaha ahayd oo badiya ahaan jiray goobo aad u buux dhaafa wakhtiyada munaasabadda iisarka hase ahaatee kiniisado badan oo dalka ku yaala ayaa qorshaynaya inay qabtaan kulamada diineed maalinta axadda ah iyagoo sheegaya in xuquuqdooda ay ku cibaadaysanayaan ay ka muhiimsan tahay digniinta ay bixinayaan saraakiisha dowladda iyo khubarada caafimaadka warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warkii dunida halkaad nagala socotaanna waa v o a washington duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doonno bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso guud ahaan sidee ayaa looga wacyigelin karaa halista iyo faafista cudurka koronafirus oo saameyn ku yeesha caalamkao idil barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgeli doona cilmi cumar xaaji cilmi oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda bariga afrika gaar ahaan kuliyadda caafimaadka iyo usaame cali maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada magaalada boosaaso ugu horreynna waxaan barnaamijka madasha kusoo dhoweeyey cilmi cumar xaaji cilmi in uu faahfaahin naga siiyo siyaabaha cudurkan looga hortegi karo yuusuf aad ba mahadsan tahay haddaan si koon uga hadlo xanuunkan coronavirus waa xanuun guud ahaan bulshadii hadda aad ugu faafayo caalamka waana xanuun hore dadka horta inay fahmaan xanuunkan siyaabaha uu ku faafi karayo waxyaabaha keeni karaya waxyaabaha sahli karaya bulshada dhexdeeda inu ku faafo waxaa muhiima marka in la fahmo qaabka xanuunkan loogu hortagi karo loo yareyn karayo waxay noqon kartaa laba siyaabood oo ah marna waa heer bulsho oo bulshadii tallaabooyin ay qaadayaan marna waa heer dowladeed iyo nidaam waxyaaba laga rabo marka si boosto keliya markabtad way adkaanaysaa in la yidhaahdo xanuunkaa laga yareeyo iyadoonan tallaabooyinkii ka hortaga ahaa ee muhiimka u ahaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed aan la qaadin marka dadku waa dad isku xiran waa dad isku socda waa dad isku waxa weeye ganacsi iyo howlo badan ka dhexeeya isdhexgalaya isku furan guud ahaan bulshada soomaaliyeed socodkoodana aad u badan yahay waxaa muhiima marka tallaabooyin guud marka hore in la qaado oo lagu xadidayo socodkii bulshada dadkii soo galaya waddanka guud ahaan in la xadido in la hubiyo cidda soo galaysa ee dalka caafimaadkoodii in baaritaano dhaba la sameeyo in sidoo kale la helo in waxyaabihii dadka lagu baari karayay waxaaun faafidiisu ay aad u badan tahay waxaa muhiima marka xitaa tallaabooyin marka markii tallaabooyinka guud ee dowladda looga baahan yahay xadidaas iyo baaritaanada dadka loo sameynaya iyo meelihii lagu daweyn lahaa dadka haddiiba laga helo in la sameeyo guud ahaan soomaaliya marka laga soo waxaa muhiima bulshadu inay iyagu iskood u qaadaan tallaabooyin waxaa jirta ka hortagaho heer shaqsi ah oo loo baahan yahay inay qaadaan oo ay uga hortagi karayaan xanuunka haddaan kusii socdo tallaabooyinkaas looga hortagi karay waxaa ka mid ah in lagu dadaalo nadaafadda gacmaha xanuunka waxa la yidhahdaa inta badan wuxuu ku faafaa hawada oo qofka hadduu qufuco ama hindiso waxaa la yidhahdaa wuu faafi karaya sidoo kale waxyaabaha ugu badan hadda la tilmaamayo uu ku faafi karaya waxaa ka mid ah taabashada iyo iyo waxyaabaha noocaasa oo tusaalahaan gacmaha qofka waxay yidhahdaan waa waxa ugu badan ee qaadi karaya xanuunkan marka waxaa muhiima qofka inuu salaamo markii something like that inuu gacmo dhaqashada aad u badiyo weliba uu ku dhaqo biyo gacmihiisa inta badan uu dhaqo si joogto ah weliba markii uu taabto wax markii iyo saabuun weliba biyo dareeraya ama markas waxaa layidhahdaa haddaysan haddii la heli karayo waxyaabahan gacmaha lagu nadiifiyo sida alcoholka gacmaha lagu nadiifiyo oo kale inuu gacmihii ku dhaqo waxyaabaha kale looga hortagi karayo waxaa ka mid a dadka inay iyagu sameeyaan tallaabooyin ah inay u jirsaan marka qaybtood mitir iyo wax ka badan haddiiba arkaan qof in aysan qufacaya ama hindhisaya ama ay ka muuqdaan gacmahooda ku taaban tusaalahaan afkii ama sankii xanuunkan waxyaabaha kale heer shaksi ay samayn karayaan waxaa ka mid a hadheecaanada leh inaysan gacmihii ku taaban taasi waxay keenaysaa inuu qofkii uu yareeyo jaaniskii uu xanuunkan ku faafin lahaa haddiiba ay dhacdo in gacmihiisa uu kusoo qaado viruskii siyaabaha kale ee looga hortagi karaya waxaa ka mid ah inuu qofka inta badan sameeyo tallaabooyinka habdhiska neefsiga lagu ilaalinayo caafimaadkiisa oo nadaafadiisana lagu ilaalinayo tusaale ahaan qofkii hadduu hindhisayo ama qufacayo inuu inta badan qaato sefaleti ama tiish ama fayn hadba wixii loo yaqaano waxyaabaha noocaasna uu gacmihii ku qabsado haduuba hindhisayo ama uu qufacayo inuu bulshadii ka ilaaliyo inuu si toosa ugu qufaco si furan haddii calaamadaas ku arko weliba calaamaha qaybtooda oo ah qufac adag neefsashada qofkii ku adkaataa qandho calaamaha noocaas hadduu isku arko waxaa muhiima inuusan qofkii gurigii jooginoo daryeel caafimaad oo degdega doonto barnaamijkiisna waxaa marti ku ah usama cali maxamed oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waa dhegaysanaysa usama tilmaamaha dhakhtar cilmi maxaa la gudboon bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso iyo guud ahaan kuwa soomaaliyeedba bulshada waxaa looga baahan yahay inay qaataan maaragtay awaamiirta la siinayo oo ay taqaadiirtu siinayso ayna ku dhaqmaan sida haddeer maarata toorka uu ka sheekeeyo oo maarata guriga in la joogo haddii qofka calaamadaha uu toorku sheegeen laysku arkona in maarata dardayaal caafimaad la aado dowladdana waxa weeye waxaa looga baahan yahay oona laga rabaa in ay iyada lafteedu maaragtay xududaa adkayso haddeer waxaanu ognahay in ay furan yihiin maaragtay wadooyinka soo gala maaragtay xuduudaha soo gala sida hadda etoobiya iyo soomaaliya oo kale waxaana caddayn u ah in uu soo gelayo qaadkii oo maaragtaa uu maaragtay uu imanayo marka waxaa looga baahan yahay marka dowladdu inay marka ugu horreysa ay samayso wax la yidhaahdo cudurkan diyaargarow in loo sameeyo oo diyaargarow wuxuu noqon karaa de cudurkii ilaahayba nooga keena waa iman karaa marka waxaa looga baahan yahay in loo sii diyaariyo dadka maarata meeshii lagu maarata lagu karantiili lahaa in loo diyaariyo maarata qalabkii looga hortegayay sida haddeer uu doctoorku sheegay faynkii iyo maaragtay loo diyaariyo sidoo kale waxaa looga baahan yahay in maaragtay awaamiir go-an laga soo saaro oo la yidhahdo qofkii maaragtay u hogaansama waayo maarata awaamiirta banishmentigaas buu maaragtay la kulmayaa sidoo kale waxaan aada iyo aada maaragtay u dhiirigelin lahaa maadaama inagu dad islaama nahay inaynu maaragtay ilaahay isku xirno oo maaragtay de cudurkan ilaahay baa keenay cuduraduna hore waa usii jiri jireen oo maaragtay wax hadda maanta cusub maaha keliya cudurkan waxa weeye waa cudur aadna u faafaya dadkuna waxa weeye habdhismeedka qofka oo maaragtay sida hadda neefsiga oo kale aad buu maaragtay uga duwan yahay yacni cuduradii maaragtay hore u jiri jiray oo kale marka waxaa loo baahan yahay in maaragtay arrimahaas dadku inay hoggaansamaan dowladda lafteeduna ay diyaariso maaragtay wax allaaliya wixii looga baahan yahay
waxaan siinayaa cilmi tahay barayaasha ee kuliyadda caafimaad ka mid ka mida jaamacadaha magaalada boosaaso wacyigelin ma wadaan ku saabsan in dadku ay guryahooda iska joogaan yuusuf aad ba umahadsan tahay jaamacaddu dadaalkeedu ma yeera oo waxa ugu badan hadda aan qaban karayno inagu ka jaamacad ahaan waxa weye dadki in la wacyigeliyo awooddeenu inahaas inta badan gaarsiisan tahay haddeer marka la eego daaqadii awoodda aan leenahay marka in aqoonta ay jaamacaddu leedahay u leedahay xanuunada iyo dhibaatooyinkan soo kordhaa in bulshadii loo sheego waajib saaran waaye xaqiiqatan tillaabooyinkii ugu muhiimsanaa la qaadi karayana weeye in dadkii la baro waa qaadnay dadkii waa wacyigelinay si kastoo loo wacyigelin karayo bulshadii wax loogu sheegi karayo baan ugu sheegnay xitaa waxaa jirta barnaamijyo xiriiro jaamacaddu ay samaysayo dadkii lagu wacyigelinayo ardadii jaamacadda laga bilaabay ardadii iskuulladii baa loogu tagay ardada lagu wacyigeliyey bulshadii baa si guud loo wacyigeliyey jaamacaddii tillaabooyinkii dowladdu ay tilmaamaysay ah in la joojiyo way qaadatay marka tilaabo kastoo loo baahan yahay oo dadka in wax la bara ah waa qaadnay xaqiiqatan welina waa wadnaa insha allahu tacaala dadku inay wax bartaan oo ay xanuunkan fahmaan muhiim weeye waxaa jirta cabsi badan oo dadka ay qabaan haddeeroo iyo warwar badanoo haysta warwarkaas iyo cabsidaas iyo waxyaabaha lagu yaraan karayn waxa weye dadka inay wixii fahmaan oo ay bartaan marka inaan wacyigelin samayno dadkii baro waa qaadnay waana wadnaa waana sii wadi doonaa insha allahu tacaala marka laga yimaado calaamadaha qofka markuu ku dhaco xanuunkan oo kale uu isku arki karo waxaa ka mid ah baa layidhi qufac qadna badan marka ma jiraan calaamado kale oo muujinaya hadduusan qofka isku arag noocyada calaamadahaas yuusuf waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto aan tilmaamo horta xanuunkan mararka qaybtood waxaa dhici karaysa inuusan qofkii dareemin wax calaamada oo isagoo xanuunka sida virska jirkiisa uu ku jiro haddana aan laga arag wax calaamada waana dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunkan amaama waxyaabaha hadda keeni karaya xanuunkan inuu aad bulshadii ugu dhex faafo qofki wuxuu isu arkaya inuu caafimaad qabo wuxuu isu arkaya inuusan wax calaamada lahayn marka waa dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunkan uu la gaarka yahay keeni karaya marka inuu aad u faafo waana sababta loo leeyahay dadka bulshooyinku bulshada waa inay guryahooda joogaan waa inaysan dhaqaaqin marka waa dhibaatooyinka gaarka u leeyahay xanuunkan qof bilaa calaamado haddana xanuunkiisadu faafin karayana waxyaabaha marka laga soo tago saddexda calaamadood ee qandhada iyo qufaca qalalan iyo daalka ah waxyaaba keensan karaya waxaa ka mid a qofka hadduu hoos ugu dhaadhaco habdhiskii neerfaha uu gaaro habdhiskii neefsashada uu gaaro in uu saameyn ku yeesho sambabkii inuu neefsashadii qofkii ku adkaato waxyaabaha kale lagu arki karaya waxaa ka mida dhuuntii oo xanuunta waxyaabaha kale lagu arki karaya waxaa ka mida calaamadahaasa ugu badan dadka qaybtoodna wax calaamada ma yeelan karaya insaan sheegay oo iyagoo bilaa calaamada ayay xanuunkii faafin karayaan marka marka orna wax xanuun laga bogsoon kara wey cabsida ugu badan oo dadka haddu ay qabaan waxa weeye dhimasho weeye qofki hadduu ku dhaco inuu dhimanayo hadda intuu ku dhacay waxaa la qiyaasayaa boqolkiiba siddeetan in ka badan dadka xanuun ku dhacay inay bogsoodeen dadka uu sida gaarka u saameeyo u dhintay inta badan waxay u badnaayeen dad da-ah waxay u badnaayeen dad habdhiskooda difaaca u liito oo xanuuno kala qaba qiyaastii waxaa la yidhaahdaa lixdii qofba qof qiyaasta w h o ay samaysay wasaaradda hay-adda caafimaadka adduunka waxay tilmaamsa lixdii qofba qof inuu xanuunkan si aada u saameeyo oo uu gaarsiiyo heer u dhinto inta badan dadka uu xanuunka u dhintayna hadda sida la sheegaya waa dad da-ah oo difaacooda liito iyo dad xanuuno kala qaba tusaale ahaan dhiikar oo kale sonkor oo kale wadna xanuun oo kale xanuunada sanbabka oo kale dad qabay baa inta badan xanuun marka cabsidiisuu leeyahay xanuunkan dhibashadiisu waa badan tahay dad badan baa ilaa haddana u dhintay dhicidiisuna waa badan tahay laakiin sida la leeyahay ama loo baqaayo ma aha marka qaybtood qof kasta uu ku dhaco xanuunkan uu dhiman karayo dad badan baa uu ku dhacay boqolkiiba siddeetan dad ku dhacay walmasada waa bogsadeen waa xanuun xaggaana magaranaysa aanan saa usii darayn laakiin marka qaybtood muhiima mar kasta in tillaabooyinka ka hortaga ah la qaado
marka loo fiiriyo in dadku ay guryahooda joogaan oysan isugu imaan goobaha ganacsiga oo kale marka taa laga soo tago xal kale ma loo hayaa in dadku ay ganacsigooda iska sii wataan iyagoo fajigan ganacsigoodii iyo goobahay isugu imaan jireen oo kale isugu yimaadaan maadaama inta badan soomaali baan nahay lagama maarmo in magaalada lasoo aado
yusufaad ma maasata boqolkiiba boqol horta sababta loo leeyahay guryaha hala joogo ee ugu muhiimsan waxa weeye in saxan daai tilmaamay xanuunkan marqaybta waxaa dhacaysaa in isagoo qofkii fiyow inuu xanuun ku faafin karayo oo dee macnaha uusan wax calaamada ka muuqan oo xanuun ku faafin karayo xanuunku keliya waxyaabaha simbalka ah keeni karaya waxaa ka mid a ama la sheegayaa in hadduu qof meel ku qufco ama ku hindhiso viruskaas meeshaas inuu dhowr saacadood oo dambe kusii noolan kara hadduu qofkii taabto automatically waxa uu noqonayaa inuu qofkii viruskii qaado waa jirtaan tillaabooyin la sheego oo la yidhahdo ha la qaado iyaga qudheedana tusaale ahaan in in in gacmo dhaqshada si joogtaa loo sameeyo in maaskiska afka iyo sanka lagu xiranayo la xirto in qofka markuu hindhisayo qunfacayo uu faynkii ama safileytiga aan sheegayo ku hindhiso ku qunfaco haddii uusan haysan marka qaybtood gacantiisa laabo qaybta xusulka ama suxulkaha uu ku qunfaco waxyaabaha noocaasoo tillaabooyin oo la qaado oo la sheego way jiraan laakiin dhammaantood waa looga baahan yahay qofka inuu sameeyo guri joogiddaasna waxay dhahaan waa habka ugu fududoo qofkiina uu uga badbaadi karayo hadduu qabana uu bulshadii uga badbaadin karayo labada dhinaca faa'iida u leh
usaama dadka dhallinyarada arrimaha bulshada ayaa ka mid tahay ee magaalada boosaaso waana dareemaysa ama waa dhegaysanaysay dooda barnaamijka titoorka uu sheegaya calaamadaha sidee dadku ugu qanci karaan inay guryahooda joogaan iyaga laftigooda si loo yareeyo xanuunkan bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay mar labaad horta nigu dhibta jira waxaa weeye hadda muddo isbuuc laga joogo waxaa la fasaxay iskuuladii iyo jaamacadihii waxaana moodaa dhallinyarada inay isugu tegayaan meelihii maaragtay ay awalba hore isugu tegi jireen sida salaxyadii kubadda cagta oo kale maaragtay meelihii lagu caweyn jiray oo kale marka dee awl talada waxa horaan usoo sheego waxaan ku yidhi in awaamiirta la qaato baa maaragtay ay ku maaragtay ku habboon tahay dowladdana dee talan siiyo waxaan ku yidhi inay maaragtay qofkii u hoggaamsan waaya inay maaragtay wuxuu qofku maaragtay sida baanishmyoqta kale oo maaragtay loo soo bandhigo gacmoama indhihii
marka anugu sida ugu habboon oo kale dee ku joogi karaan waxay ila tahay waa iyagoo oo qaato taladaa loo soo jeedanayo oo taqaadiirta iyo maaragtay hay-adaha caafimaadku ay siinayaan in maaratay laga dhaadhiciyo oo ay maaratay iyaguna ku qancaanin oo maaratay saas baan anigu is oran karaa maxaa wacyigelino idinku dadka dhallinyarada ah iyo dadka ku nool magaalada boosaaso oo kale maxaa fariimaa oo gaarsiiseen ku saabsan si cudurkan looga hortago anagu niyahow dhankaygaan ka wadnaa oo masaajidii kale inay dadku maaratay dadaalaan ilaahayna tala saarsadaanin maaratay awaamirtana ay qaataan oo maaratay talaadooyinka loo soo jeedinayaan ay qaataan tala saarashadana ay ku daraan baanu inta badan waxa weeye baanu ku wacyigelinaa hawshaasna insha allah waa wadnaa waana sii wadi doonaa insha allah hadii ilaadka ka dhago goobahaan tagna waxaa ka mid a masaajidada oo kale baanu uga sheegnaa dadka oo maaratay salaada lagu soo tukado oo maaratay baa ka mid ah waxaa ka mid a inaanu baraha bulshado kale kala hadalno dadka oo maaratay aanu maaratay talooyinka la wadaagayo maarata lala wadaagayo maarata hay-adaha caafimaadka ay la wadaagayaan aanu waxa weye anaguna dhankayaga kasii maaratay kasii faafino meelaha xataa la isugu imanayo sida salaxyada oo kale haddii aanu soo marno waxa weeye iyadana waa waa iyadana waa ka sheegnaa in maaragtay arrintaas fiilo dheer maaratay il dheer loola haado gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay ee madasha dhallinyarada oo si toos ah dhegeystayaal oga dhegeysanaysaan idaacadda v o a titor cilmi gabagabada barnaamijkaan soo gaarnay maxaa tala ahaan oo soo jeedinaysaa dadweynaha ku dhegeysanaya ee ku xiran idaacadda duurnimo adigoo tixraacaya in xanuunadan fijignaan badan laga qabo dadku ay is ilaaliyaan yuusuf aad baa maarta boqolkiiba boqol ugu dambeyntii waxaan ku talinayaa waxaweeye guud ahaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogto in ay talooyinkan la jeedinayo ay jeedinayaan bahda caafimaadka wasaaradaha caafimaadka hay-adaha caafimaadka dhakhaatiirta caafimaadka baratay in ay qaataan oo siday tahay u fuliyaan xanuunkani waa xanuun laga hortagi karayo ka hortaguna wuxuu ka wanaagsanya markasta daweynta adoo heli karaya inaad ka hortagto xanuunkan ha isku dayin in aad raadsato daawo oo aad u xanuunsato guud ahaan bulshada somaliyed waxaan leeyahay marka aynu ku dadaalno ka hortagga tillaabooyinkaas caafimaad ee looga hortagi karayana oo meel walba laga sheegayo haddeer ugu dambaysa aan tilmaamayay say tahay u fuliya una qaata ilahay waxaan ka rajaynaa insha allahu tacala in xanuunkan uusan siduu caalamka kale u saameeyay ugu faafin uusan noo soo garin uguna faafin aynu dadaalno insha allahu tacaala dadaalkuna waa wax bulshada guud ahaan qof kasta oo ka mida laga rabo dowladdana waxaan kula talinayaa in ay tillaabooyinkii ay qaadaysa ay sii dardargeliso adkayntii xadka inay ku dadaasho keenidii qalabkii xanuunkan lagu baari lahaa in lagu dadaalo in loo diyaarsanaado diyaarsanaantu markasta waa waajib dowladda saaran weeye in loo diyaarsanaado oo ay la heli karayo haddiiba xanuunkan uu yimaado ilahay waxaan ka rajayn inuusan nagu faafin haddiiba ay dhacdo inuu faafo in la heli karayo baaritaankii weliba gobol kasta laga heli karayo wix lagu baari lahaa dhakhaatiir u diyaarsan u tababaran in la helo shaqaalaha iyagana waa in la helo qalabkii lagu baari lahaa in la helo waxyaabahaas o dhan dowladda ayaa laga rabaa si dhaqso ah weliba inay u gaarsiiso maadaama xanuunkan uu yahay xanuun aad u faafi karaya waa maasata yuusuf
maxaa gabagabada fariina oo leedahay bulshada ku dhegaysanaysa maadaama barnaamijka qaybihiis u dambeysay soo gaarna usaama horta anugu tal ahaan bixin lahaa soo jeedin lahaa maadaama uu maaratay cudurkan uu ka imanayo bannaanka marka ugu horreysa waxaan ku horreynaya dowladda inay dadaalka looga hortagayo mataqan cudurkan ee laba jibaarto oo maaragtay sida hadda oo kale maaragtay ay ilaaliso xuduudahoo kale ama duulimaadyadii oo kale ay waxa weeye aada uga hortagto inuu cudurka waddanka soo galo bulshadana waxaan kula talin lahaa in ay qaataan talooyinka la siinayo oo maaragtay ay waxaweeye ildheer ku hayaan oo ay dadaalaan yarayaanna meelaha la ysugu imanayo inuusan maaragtay cudurkaas uusan waddanka soo gelin ouusan ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay uu ina ka difaaco isaga awood leh marka dadaal waxaan odhan lahaa bulshada inay dadaasho hala dadaalo baan odhan lahaa waa mahadsan yihiin titor cilmi cumar xaaji cilmi iyo usaama oo barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan marti ku ahaa dhegeystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamijkan lamid a ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo
waatahay dhegaystayaal aynu intaasi kaga gudubno barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta fifa ninka la yidhaahdo jani infantino ayaa sheegay in la bilaabo kubadda cagta xilli hore ay tahay mas-uuliyad darro weyn oo ay muujiyaan madaxda kubadda cagta ee dunida dhammaan xiriirada kubadda cagta ee yurub iyo inta badan dalalka caalamka ayaa ku adkaysanaya inaanay bilaabi doonin ciyaaraha kubadda cagta inta laga ciribtirayo cudurka coronavirus ama ay madaxda caafimaadka ka xaqiijinayaan in ciyaartooyda iyo taageerayaasha ay dib ugu laaban karaan garoonnada gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee fifa ayaa sheegay in naf bini'aadan oo go'daa ay ka qiimo badan tahay in dib loo bilaabo ciyaarihii kubadda cagta isagoo sheegay in mas-uuliyaddu ay tahay tan ugu muhiimsan ee xilligan inkastoo taasi ay jirto ayaa haddana qaar ka mid ah dalalka dunida ay horyaaladoodii ay socdaan waxaana dalalkaasi ka mid ah burundi belaruus nicaragua iyo tajikistan dhinacaas iyo yurub haddii aan aadno lix ka mid ah xubnaha sare ee maamula kooxda barcelona ayaa iscasilay iyagoo u sheegay gudoomiyaha kooxda barcelona josef maria bartamow in aysan ku faraxsanayn qaabka loo maamulay kooxda barcelona dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay warqad qoraal ah oo ay si wada jir ah ugu saxiixnaayeen ayay lixdani xubnood ee iscasishay ay walaac uga muujiyeen dhaqaala xumada kooxda barcelona qaabka maaraynta dhaqaalaha kooxda barcelona inta lagu guda jiro xilligan coronavirus waxaa kale oo ay cambaareeyeen sida ay kooxda u maamushay waxaa kale oo ay cambaareeyeen sida maamulka kooxda uu u maareeyey fadeexadii bishii februar qabsatay kooxda barcelona taas oo ahayd in barcelona ay karaysatay shirikad dhinaca warbaahinta ah taas oo dhinaca warbaahinta bulshada weerar uga qaaday qaar ka mid ah ciyaartooyda barcelona arrintan ayaa kusoo beegantay xilli dhowaan ay aqbaleen ciyaartooyda kooxda barcelona in ay ka tanaasulaan toddobaatan boqolkiiba mushaarka ay ka qaataan kooxda xubnaha iska casilay guddiga sare ee barcelona maamulo ayaa waxay ku baaqeen in la sameeyo doorasho wakhtigeeda kasoo hormartay oo la xidhiirta tan madaxa kooxda barcelona dhinaca talyaaniga haddii aan fiirino wasiirka isboortiga dalkaasi vincenzo spadavora ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo ciyaaraha isboortiga dalka talyaaniga oo ay ku jiraan kubadda cagta afarta bisha may markaas oo la filayo in laga qaado guud ahaan dadka waddanka talyaaniga xayiraadda ah inaysan guryahooda ka soo bixin arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu xalay ra-iisul wasaaraha talyaaniga jusepe conte uu iclaamiyey in lagu kordhiyey xilliga karantiinka ee dadka talyaaniga ilaa saddexda bisha may talyaaniga ayaa ka mid ahaa dalalka ugu badan dunida ee uu aafeeyey cudurka coronavirus iyadoo kumanaan kun ay dalkaasi ugu dhinteen tobannaan kun kalena uu cudurka uu soo ritay wararka la xidhiidha dhinaca suuqa kale iibsiga haddii aan fiirino iyadoo aanu suuqa furmin ayay kooxaha waaweyn intooda badan ay hadda ku dadaalayaan sidii ay u carboonin lahaayeen xidigaha ay doonayaan marka uu dhammaado xilli ciyaareedka weeraryahanka dhallinyarada ah ee kooxda inter milan iyo xulka argentiin lutaro martinez ayaa waxa uu mar kale ku celiyey in uu ku faraxsan yahay kooxda inter milan xilli ay doonayso kooxda barcelona inter milan ayaa weeraryahankani madaxiisa dul dhigta lacag dhan milyan oo yuuro taas oo aad ugu badan kooxaha danaynaya laakiin barcelona ayaa la filayaa in ay wax walba oo ay ku kacdaba ay ciyaaryahankani dalab u dirto kooxda barcelona ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in ay baadigoob ugu jirto weeraryahan bedela ciyaaryahan suwares oo wakhtigiisii ama joogitaanka kooxda uu sii gabagaboobayo kadib muddo sannada ah oo uu halkaasi joogay kooxda tottenham ayaa weli waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd laacibka khadka dhexe uga ciyaara naadiga valencia ee la yidhaahdo kandogbi ciyaaryahankan oo horey ugu soo ciyaaray kooxda inter milan balse ku guuldaraystay inuu saameyn ku yeesho ayaa hadda qiimaha uu suuqa ka joogo waxaa lagu sheegay siddeetan milyan oo yuuro laakiin lacagtaasi ayaa hoos u dhici doonta haddii kooxda valencia ay ku guuldaraysato in ay xilli ciyaareedka soo socdo ay u soo baxdo kooxaha ka qaybgalaya koobka champions leaga ee yurub dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa
nuur bukhaari aad baad u mahadsan tahay haatanna dhegaystayaal dhinacii kaalmaha suugaanta waxaannu idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka cabdinuur allaale
heestaasi cabdinuur allaale uu ku luqaynaya ayaa dhegaystayaal gabagaba u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo